Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa Dowlad Goboleedka Jubbaland Maxamed Cabdi Nuur Cali oo magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose kaga qayb galay xuska maalinta cunnada adduunka iyo beeraleyda Soomaaliyeed ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed looga baahan yahay in ay xoogga saaraan tabcashada beeraha isla markaana ay sameeyaan wax soo saar xooggan oo dhanka markaasi beeraha ah si markaasi looga baxo saboolnimada dhanka cuntada ah xalna loogu helo barakaca wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Jubbaland Maxamed Cabdi Nuur Cali ayaa sheegay in ay markaasi dhiiri gelinayaan xoojinta wax soo saarka dalka iyo in markaasi bulshada reer Jubbaland ay noqdaan kuwo aaminsan oo ku kalsoon kheyraadka alle ku manaystay dalka markii laga hadlaayo maalinta cuntada adduunka waxaa laga yaabaa dadka inay qaarkoodna ay u fahmeen maalinta beeraha adduunka inay tahay ma ahan waa maalinta cuntada adduunka maalinta cuntada adduunka dee cuntadu way kala duwan tahay markaan soomaaliya joogno raalli ahaada wax yar buuqa naga yaraa idinku raalli ah marka cuntada la joogo qolo kastaba dhaqan iyo waxay leedahay culture u gaar ah soomaaliya markii la joogo cuntada waxaa la yidhahdaa cadi caano iyo waxyaabaha ka soo baxa lakin wasiir geello markuu hadlaayo wuxuu dhahaa cadi caano goosaar le waay ilaa hadda wixii beeraha ka soo baxa ayaa asal ah laakiin labadeena waa is leenahay labada wasaaradoodna hal wasaaraday isku yihiin iyo wasaaradda kalluumaysiga runtii markii cuntada laga hadlaayna saddexdaas wasaaradooda inta badan mas-uulka ah waxaa nasiib daraa maanta in qaramada midoobay ee saaka ay soo saartay in toddoba boqol soddon iyo saddex bilyan oo ruux ay cuniyari wajahayaan sanadaha soo socda ay khatar ugu jiraan cuniyari sidoo kale laba dhibic sideed bilyan oo ruux ayaa ayagana waxay la-yihiin cunto ku habboon in la cuno cunto sumaysan bay cunayaan cunto lagu xanuunsan karay cunayaan waxaa ku jiro dadka caadku ee cayilina ku jiro oo laleeyahay cuntada laftirkeeda dhibaatadaasay keenaysaa waxaan jecelnahay dadka soomaaliyeed adduunyada maanta crisis ama dhibaatooyin badan baa ka taagan cuntada dhankeeda markii laga hadlaayana annaga soomaaliya waxaan ku tiirsanaya waxyaabaha maraakiibta noo keento oo bawilmenta ay soo maraan haddana waad ogtihiin oo conflictsi dhibaatooyinka ka taagan oo haddii maraakiibta la afduurto ama la joojiyo dadka soomaaliyeed briisku ku noolaa halis bay gelayaan sidaa daraaddeed waxaan ku dhiirigelinayaa dadka reer jubbaland guud ahaan in ay xoogga saaraan wax soo saarka gudaha oo ugu horeyso wasaaradda beeraha iyo waraabka sababtoo ah beerahaan haysano weli baan haysanaa beeraan haysanaa wasaaraddu waxyaabo badan bay kulinaysaa sidoo kale wasaaradda xanaanada xoolaha cuntada markii laga hadlaayo ilaa toddoba meelood baan ka soo galnaa waxaa ka mid ah digaagta wasaaradda xanaanada xoolaha mas-uulka ah ukunta wasaaradda xanaanada xoolaha mas-uulka ah calafka xoolaha wasaaradda ka mas-uula nafaqada xoolaha la siiyo wasaaradda ka mas-uula hilibka wasaaradda ka mas-uula caanahana wasaaradda ka mas-uula marka markay food day laga hadlaayo ama maalinta cunada adduunka laga hadlaayo soomaaliya markii la joogo wasaaradda xanaanada xoolaha lambar one haddaysan noqon lambar two loogu dhiban karo